anigoo ah siyaasi mursal axmed xaaji geelle waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob qodobka ugu horreeya waxa weeye xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne muuse bixe cabdi inaanaan ku qanacsanayn beel ahaan anigoo beesha dubays warsangeli khaasatan dubays sababtoo ah beesha dubays ilaa xukuumaddii xaaji maxamed ibraahim cigaal ilaa xukuumaddii ugu dambaysay ee silaanyo beeshu waxay lahayd kursi kursigaa oo wasiir kaamila ah waxaan marka garan weynay halka uu madaxweynuhu wax ka eegay iyadoo aanay xukuumadda wax tiradii badan oo la dhimay aanay jirin oo saddex iyo labaatan wasaaradood jiraan marka waxaanu halkaa xukuumad ahaan aan xukuumadda aanu ka qabnaa in wasiirkii beeshu ay lahayd dubays aan la siin taasi waa taa marka waxaa dhacday iyada maalin dhoweyd iyana oo aan halkaa uga faa'iidaysanayaa waxaa ka yimi matalan wasiiro uu ka mid yahay wasiirka wasiir ka socday dowladda federaalka ah ambaasadar jamaal maxamed xasan iyo wasiir oo ah wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta maalgashiga iyo horumarinta maalgashiga iyo horumarinta marka iyo wasiirkii maamul goboleedka puntland ee amniga oo labaduba beel ahaan ka soo jeeda guud ahaan warsangeli khaasatanna dubays maalin dhoweytu waxaa ka hadlayay wasiirka wasaaradda warfaafinta wuxuu yidhi labadaas wasiir oo halkaa fidno ka wada ma iman karaan waxa la yaaba marka oo la yaab nagu noqotay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi oo aanay beeshuba wasiir ku lahayn inay haddana ilhaamo nagu tahay in la yidhaahdo wasiiradiinnii ma iman karaan oo degaankiinni dhahar iyo baran midna ma iman karaan oo khaasatan labadii wasiir oo labada wasiirba beesha degmada dubays oo dhahara ay ka soo jeedaan ma iman karaan marka waa nagu ilhaamo haddaanaanba xukuumaddan somalilanba wasiirkayagii ay lumisay oo meesha ka saartay sababna loo yidhaahdo wasiiradiinni ma iman karaan iyagoo noo wada mashaariic ay ka mid yihiin waddooyin biyo iskuullo inna la yidhaahdo ma iman karaan waa ilhaamo midna qabatana maaha waxaanu leenahay wasaaraddan wasiirkan waxaan leenahay madaxweynaha xukuumadda somalilan waxaan ka codsanaynaa annagu inaanaan been ahaan guud ahaanna sida uu madaxweynuhu uu waxuu noola tariidgaraya ama noola dhaqmay guud ahaan warsangeli gaar ahaanna dubays inaanay waxna qabto ahayn oo arrintaasu aanayna qaban waxaanuna ka codsanaynaa insha allahu waana la soo daahnay shirkan jaraa'id sababtuna waxay ahayd inaannu raadinno oo madaxweynihii aragno oo la kulanno nooma ay suuroobin wasiiradii reerka ama wasiirka gaashaandhigga iyo wasiir ku-xigeen reerka aba labadiiba anigu walow aanan la kulmay rag la kulmay waxay noo sheegeen inaanu de odagiiba aanu madaxweynuhu oggolayn wax beela ah in lagula hadlo dee wasiirki marka yuu matelaa guud ahaan qaran buu matelaa laakiin reer ahaan dal iyo dad buu wasiirku matelaa haddii aan la leeyahay wasiirkii cidba wixii cabashaha oo reerka ah ma gudbin karo dee iyaduna waa mushkuladeeda oo wax weligayana soo maray maaha taas taasaan u daynayaa waxaana leenahay annagu madaxweynaha waxaanu uga fadhinaa weli haddaan nahay beesha dubays wasiirkayagii inuu meesha ka maqan yahay oo aanay guud ahaanna warsangeli ahaanna wasiyaabaha ay wasiiradii kale ama ku-xigeen ama wixii aanu horay wasiir dowladii hore ugu lahayn aanay meesha ka baxeen waxaanu leenahay madaxweyne waxna qabta maaha balse insha allaahu wixii ilaahay ka dhigo bay noqonaysaa taa taasaan kaga baxaya tan labaad faysal care waraabe horta waa nin siyaasiya caado wuxuu ka dhigtay faysal cali waraabe inuu ummadda caayo oo mar harti caayo oo mar daarood caayo oo mar hawiye caayo annaga marka waxaana inagu markaanu hartinahay oo hargeysa joogno naba qabato kulliyoom inuu halkan ku caayo harti annagu cidaanna yaanu nahay harti baanu nahay hadday ka soo wareegtana daarood baanu nahay guud ahaan kulliyoom waxa weeye marka isagana waxaanu leenahay madax ninkan isimuu leeyahay isimada shuyuukhda waxgaradka siyaasiyiinta kale dee waxa caado u ah cay cayda annagu waxaanu islenahay malaa laysan buu u haystaa wuxuu isaguna maalin dhoweed caayayey ama uu si yasid leh wasiirkan wasiir dowladda federaalka ah oo nin dubaysa ah oo dhahar tegey waxaan leenahay faysalow wasiirka qorshaynta maalgashiga iyo horumarintu waa nin dubaysa waxaan isleenahay c v ahaan marka labadiina la eego inuu c v-giisu isagu shaqaynayo ayadaanna isku mustawi ahayn waayo wuxuu soo maray ambasator haddana waa wasiir ka tirsan dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah waana wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo maalgashiga iyo horumarinta waana wasiir ka soo jeeda nin dubaysa oo sida aad u tirin waa nin dubaysa he sida aad u yeesayso ma aanu fahmin iyo waxa aad ka hadlayso qodobka kale aad ka hadashay oo aad leedahay arrinta waxa la yidhaahdo maamulka gobolka sool iyo gobolka sanaag ayaa laysku darayaa oo maamul loo samaynaya arrinta annagu hadda anugu kama hadlayo oo wax hadda taagan oo hadda mawduucaasi oo socda ma aha oo aanu annagu ka hadli karo run ahaantii laakiin waxaan leenahay annaga nama qabato caydan maalin walba uu faysal cali waraabe naga caayayo telefishinada oo ummadda qabaa'ilka uu ka dhex caayayo isagoo ku sugan weliba caasimaddii hargeysa oo ummadda reerkiisii iyo ummaddii iyo dowladdii iyo xukuumaddii magacii guudba u dilayo oo intaa qabaa'il ku dhacaayo waxaan leenahay marka aan hadalkayga ku soo gunaanadayaa waxaan ku soo gunaanadayaa faysal cali waraabe dad buu leeyahay ehel buu leeyahay dowlad buu leeyahay faysal cali waraabe caydiisu nama qabato oo waxaan maalin walba cayda dadka uu hartiga uu caayayo ama daaroodka uu caayayo ama hawyaha uu intaa caayayo dee cid wax u sheegta ma waayin waxa loo sheego waxaan ku gabagabaynayaa intaa madaxweynaha iyo xukuumaddana waxaanu leenahay madaxweyne xukuumaddaada waa ka maqanay gebi ahaan waana fognahay annagu xuduud sheegi mayno dadkan had iyo jeer xuduud bay sheegaan xuduudduna dhiillay wadataa laakiin dadku waxaanu nahay koone koonayaasha dadka degan ama koonayaasha uun waxaad mooddaa in miisaanku kaaga dhacay beelaha dhexe waxaan leenahay bal hadda u fiiri oo dadku deegaanka annagu iyo meesha ay jirto iyo meesha warsangeli deganya iyo meesha dubayskeya waxaan kuu sheegaynaa madaxweyne degmada qardho iyo dhahari waxay isu jiraan koob iyo afartan kilomitr koob iyo afartan kilomitr laamiga magaalada wadada dheer wuxuu isu maraan waxa jiraa dhahari waxay isu jiraan toddoba iyo labaatan kilomitr annagu odhan mayno xad baa mara iyo sideeray tahay iyo laakiin wax badan baa jira oo dadku madaxweynayaashii kaa horreeyay xeeriyeen waxaanu rajaynaynaa insha allahu iyadana inaad dib u eegi doonto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeye lama qabno oo waxaanaanaan ula qabin waxaan ka soo hadlay beeshu tan iyo taariikhda kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii oo dowladda xaaji maxamed raaan ilaa dowladdiisana aanu waxaanu lahayn wasiir kaamilah intaasna waxaa lagu wada socday wadatashi beesha iyo madaxweynayaasha iyo waa lays arkayey madaxweynuhu arrintaa haba yaraatee wax tala ah oo reer ahaana nagama gelin kumana qanacsanin beel ahaan kuma qanacsanin shakhsiyan ma aha inaanan ku qanac shakhsiyan waa ku qanacsannahay waa nin in badan xisbiga kulmiye ka soo mid ahaa oo ilaa maalintii xisbiga kulmiye la aasaasay joogay sahal maxamed jaamac waa ku qanacsannahay shakhsiyan laakiin taytalka uu sido oo wasiir wasiir ku-xigeen ah beel ahaan annagoo dubaysa kuma qanacsanin an in badanna shirar badan baanu gallay hadday suuroobayso iyo haddaanay noo suuroobiba waa kari karre inaanu idhaahno haddaanu la kulanno wasiir kaamilaba isaga hala siiyo laakiin reer ahaan kursigii beesha oo wasiirka ahaa ayaanaan annagu ku qanacsanayn baa meeshii ka maqan mar haddaan siyaasaddii ka maqanna dee wasiir wasiir waa taqaana waa wasiir ku-xigeen waa taqaana waa musmaar musmaarkuna laba alwaax bay isu hayaa markaa kuma qanacsanin laakiin sahal waa ku qanacsannahay laakiin kuma qanacsanin kursi aan taytalka ay beeshu ka heshay xukuumadda uu soo dhisay madaxweyne muuse bixi cabdi kuma qanacsanin